alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jiray qaacidadii afraad alqaacidatu araabica addararu yuzaal baynu ku jiray waxaynu soo maray addaruuraatu tibiixu almaxduuraat qaacidada la yidhaahdo xoogaana markaa waa sharaxnay wuxuu markaa sheikhu yidhi naadimka ahi wamaa ubiixa lidaruurati qudir biqadriha xatman kaakli lmuddarib qaacidadaa hore taqyiid lasii ku tacalluqa ayuu halkan ku sheegaya oo waxa uu tilmaamayaa wixii daruuro lagu banneeyey waxaa lagu qadaraa qadarkeeda ayaa lagu qadaraa qadarkeeda ayaa lagu qadaraa oo inta markaa xaajadu ay tahay ee lagama maarmaanka markaa ku bannaanaatay yacni ayuunbaa laga isticmaalayaa markii ilaahay uu yidhi faman idura hayra baaqin walaa caadin falaa isma calayh idiraarka waxaa laga qaatay yacni qaacidada ah addaruuraatu tubixu lmaxduuraat hayra baaqin walaa caadinna tafaasiirta lagu fasiray mid ka mida marka lagu socdo waxa weeye inaan markaa qadarka daruurada ka badan laga isticmaalaynin ayaa laga qaatay oo qaacidada kale odhanaysa addaruuratu tuqadaru biqadariha ayaa lagala baxay hayra baaqin walaa caadin oo daruurada waxaa lagu qadaraa qadarkeeda hayra baaqin yacni culamada qaar baa waxay ku fasireen midaan iska sii jeclaysanayn oo iska sii doonayn xaaraantaa inuu cuno walaa caadin aan tacadiyeyn oo xadgudbaynin marka waxa weeye addaruuratu tuqadaru biqadariha baa qadarkaa dambana lagala soo baxay taasna waxa weeye haddii la mithaaliyo waxa marka ay noqonaysaa qadarka markaa daruurada keliya in laga isticmaalo mas'ala la isweydiiyey masaladaasi waxay tahay ninbaa xaalatulidiraar buu ku dhacay wakti buu helay inuu cunaa shuruuddeedii waa dhammaystiran tahay oo waxa weeye waa u bannaan tahay waxaa la yidhi ma wuxuu ka cunayaa qadar markaysa waxaan markaa uu gaajada iskaga bi'iyo oo markaysaga hurmo yacni markaa hurmooyin buu ka qaadanayaa mise waxa weeye marka waa ka dhergayaa yacni labada iyomaa u bannaan ayay culammadu isweydiiyeen culamada qaarkood waxay yidhaahdeen addaruuratu tuqadaru biqadariha baa la yidhi marka waxa weye wuxuu ka isticmaalayaa yacni maa tandaficu bihi addaruura waxay daruuradu ku daafacmayso keliyu ka isticmaalayaa wax ka badan ma isticmaalayo oo waxa weeye xukunka yacni cillada banneeyey in bakti la cuno waxay ahayd yacni daruurada ayaa bannaysay mar haddii daruuradii bannaysay hurmooyin markuu ka qaato daruuradii waa ka baaday oo wuxuu noqday yacni qabla alidiraar xaaladdu ku sugnaayoo kale ayuu ku noqday qaacidaduna waxay tidhahdaa alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman xukumku cilladu la wareegaa joogitaan iyo maqnaanshaba oo haddii cilladu joogto xukunku waa joogaa haddii cilladu maqan tahayna xukunku waa maqnaanayaa marka sidaas aawadeed waxaa ka dhalanaysaa yacni maa yasudu ramaq keliya inay tahay waxa idiraarku ku suulayo wax intaa ka badan inaynay markaa u bannaanayn ayaa laga qaadanaya culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen mar hadday u bannaan tahay waxaa markaa uu samaynayaa yacni waa markaa ka dhergi karaayo wax badan buu markaa ka cuni karaa wax badan ayuu markaa ka cuni karaa yacni shabaca ama dherega markay sheegayaan muraadka ay uga jeedaan waxa weeyaan waa wax markaysa waxaan cuntadii aanu cunto u baahanaynin yacni xaaladda noocaasa ayaa looga jeedaa waalmuraadu biashabaci kama qaala alimaamu an ya'kula xataa yaksira sawrata aljuuci bixaysu laa yutlaqu calayhi ismu jaa'ic laa an yamla'a jawfahu xataa laa yajida liطacaami masaaqan faina hada xaraamun qaطcan yacni waxa uu tilmaamayaa sida uu imaamu alxaramayn uu yidhi muraadka shabaca looga jeedaa waxa weeye waa gaajadu shiddada ay leedahay inuu jebiyo yacni markaa dhibta ay leedahay inuu markaa jebiyo ayaa looga jeedaa kacsanaanta ay ku kacsan tahay yacni si aan loogu magacaabin magaca markaa jaa'ic waa gaajaysan yahay si aan loogu magacaabin ilaa axad aan lagaga magacaabayn uu gaadhayo laakiin loogama jeedo inuu calooshiisa buuxinayo oo baktigaa ka buuxinayo oo aanu wax maslaka iyo dariiqo kaleoo bannaananaya aynay jirin waayo tan noocaasi markaysaga waa mid markaa dhibaataynaysa wey culammada markaa yidhi yacni markaa ramaqa wax markaa nafta un kusoo yaro ceshaa ayuunbuu ka cunayaa oo marka waxa weeye uu ku yaro jebinayo hurmooyin yar oo uu ku jebinayo gaajada laakiin ka dhargi maayo waxay ka istisnoodeen oo reebeen haddii waxa weeye masaafo wey oo badani ka dambayso haalibu dannina ay tahay maal xalaala intaa inaanu helaynin maal xalaala inaanu helayna haalibu danniga ay tahay masaafadaana isagoon wax badan haddaanu cunin inaanu goyn karaynin oo aanu mari karaynin ee uu halaagba naftiisa uga baqayo xaalka noocaasa markaysa waxaan markaa wax badan buu ka qaadanaya ma u bannaan tahay sahay inuu ka qaataa mise uma bannaana taas qudheeda culammadu waa isku khilaafeen oo laba qowl bay ka leeyihiin culammada qaarkood oo odhanaya yacni waa u bannaan tahay inuu sahay ka qaato culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya wax sahaya kama qaadanayo bacdina waxay yidhaahdeen maya hadduu ka baqayo inaanu intaa cidna helaynin aynay suurtoobi karto markaisaga inuu baktina waayo ay dhici karto masaafaduna aada iyo aada u dheer tahay waxa weeye sahayda waa qaadanayaa laakiin danta ku kalifta mooye si kale u isticmaali maayo masaa'il baa laga istisnooday oo markaa laga reebay masaa-isha laga reebayna marka isagaa inoo keeni doona marka la yidhi addaruuraatu tubiixu lmaxduuraat macnaheedu maaha shay kastoo xaaraani daruuro waa ku banaanaan karaa ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen sida markaa shaykhulislaam ibnu taymiya alcalaamatu ibnu lqayim waxyaalaha muxaramaadka ka mida oo aan daruuro ku bannaanayn inay jiraan waxyaalaha muxaramaadka ka mid ah oo daruuro inay ku bannaanaadaan aynay suuroobin ayaa jira waayo daruura waa marka hore waanay geli karin ashyaada marka waxa weeye waxa marka uu ku sheegay ibnulqayim in afarta aayadda lagu sheegay ay ka mid tahay afarta marka lagu sheegay qawluhu tacaala qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wmaa batna wاlإisma wاlbagya bغayri اlxaqi وan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana وan taquluu calى اllahi ma laa taclamuun ashyaada noocaasa daruuraatba weynay gelin oo macnaha markaysa waxaan marka leeyahay adaruuraat tubixu lmaxduuraat waa daruuraadka waxyaalahay gasho weeyi ee muxaramaad aan daruuraad kuba gelin oo aan banaanaan yani marka ayaa jira marka taas yadaana waxa weeye sheekh taqiy diin iyo marka ibnu taymiya iyo alcalaamatu ibnu lqayim ayaa markaa baraarujiyey minhaa markaa qawaaciddaas ay ka mid ahaatay yani soo gudagelaysaa qaacidadan addaruuraatu tibixu lmuxtadar daruuraadku waxay banneeyaan almuxtadar wixii la xaaraantinimeeye ay banneeyaan biqasdi lafdihaa bay qaacidadu ku tahay markaa mubtada bishardiha ay maca shardihaa shardigeedii lala qabo alladii kaasoo lahu laslu uctabaq asalku u ictibaariyey waa bishardi cadami nuqsaaniha buu ka tilmaamaya asalkana wuxuu uga jeeda alashbaah wannadaa'ir wamaa ubiixa lidaruurati qudir wamaa ay waladii kii ubiixa la banneeyey lidaruurati daruuro loo baneeyey qudira waxaa lagu qadaraa biqadriha ay biqadri daruura ayaa lagu qadaraa xatman ay yuxtamu xatman waa la goynayaa goon goyn baa la goynaya ama maxtuumatan xaalay tahay mid la jasmiyey ka akli lmudarir sidii kii dhibaataysnaa cunitaanka uu cunayo yacni baktiga oo kale markuu ka fursan waayo laakinahu kharaja can daa suwaru minha alcaraaya wallicaanu yudkaru faa'idatun suma almaraatibu huna tucaddu khamsatun kamaa qad zukina daruuratun waxaajatun wamanfaca waziinatun suma fuduulun tabica wakulu maa jaaza licudrin batala cinda zawaalihi kamaa ta'asala wacudda min tilka alqawaacidi darar cala addawaami laa yuzaalu bidarar lakinahu istutniya mahmaa yakuni farduhu maa acdama duran faftuni fainahu yurtakabu aladii yakhif kadaka fi lmafsadatayni qad wusif warajaxuu dar'a almafaasidi calى jalbi masaalixin kama ta'asala faxayثuma maslaxaة wamafsada tacaarada qudima dafcu lmafsada khatimaة wاlxaajaة اlmashhuura qad nuzilat manzilaة الdaruura laa farqa an tacuma aw takhusa cindahm kama calayhi nusa qaala annaadimu raximah اllah laakinahu kharaja can da suwaru ha yeeshee markaa waxaa ka baxay yacni markaa taasoo qaacidada lasoo sheegay ah suurooyin ayaa markaa ka baxaya suurooyin ayaa markaa ka baxaya minha alcaraaya wallicaanu yudkaru minhaa waxaa ka mid ahaatay suwarka ee alcaraaya baa ka mid ahaatay iyo wallicaanu licaankaa ka mid ah yudkaru waa la sheegay waa iska tamaamu lbeyt waxa uu halkana inoo tilmaamayaa qaacidada uu soo sheegay ashyaa laga saaraa inay jiraan oo qaacidada ka markaa baxaya qaacidada yacni markaa ka baxaya inay jiraan ayuu inoo tilmaamaya oo waxa weeye tay ka baxayaana ujeedaa waxaa weeye wamaa ubiixa lidaruurati qudir biqadriha xatman ka akli lmudarir marka waxyaalo marka waxa weeye aan sidaa loo xadidaynin oo qadarkeedii lagu xadidaynin la dhaafiyey ayaa jira licaankaa ka mid a oo licaanku waxay ahayd ninku hadduu markaysaga yacni afadiisa ku gano zina uu ku gano dino oo ku gano haddii la yidhaahdo waxa weeye markhaatiyaal haddaanad keensan waa markaa lagu yani waa lagu markaa jeedlayaa oo xadkii baa lagaa jaraya yacni dhibaatay ku noqonaysa oo waa ku adag hadduu ku aamuso oo markaysaga yani aanu yani sheeginna oo arrinkaas markaysaga firaashkiisina la wasakaynayo arrinka noocaasina isaguna dhibaato kaleoo ka daran weeye sidaas aawadeed baa maadaama mafaasidaasi ay qaabishay oo hadduu hadlo yacni marka waxa weeye xad laga jarayo haddaanu markhaatiyaal keensan hadduu aamusana yacni marka waxa weeye uu ku aamusayo dhibaato iyo kadeed uu ku markaa aamusayo ayaa isaga waxa weeye waa ruksaa la siiyey ruksadaas waxaa loo siiyey yacni markaa dhibta ku sugan oo aanu aamusi karaynin darteed baa markaa ruksada loo siiyey sidaas aawadeed waxaa kuu bannaan baa layihi haddaad dina ku ganto inaad markaa la leecaantanto ayaa kuu bannaan inaad licaan markaa la samayso oo markaisagaa dhaarihii markaisaga xashanta ahaa yacni markaa a isla nacdashaan taasaa markaisagaa kuu bannaan oo weji aad kaga bixi karto markaisaga waxaad markaa dhibaatada yacni marka ah sidaa markii loo baneeyo qofka dumara yacni marka waxa weeye marka aanu markhaati haysan baa daruuradu ku saabsanay lagama maarmi waagu goortaasuu ahaa wuxuu kaloo samayn karaabay culammadu markaa yidhaahdeen isagoo markhaatiyaal iyo bayino haysta lafteeda intuu bayinadii iskaga leexdo waa licaantami karaa oo taa waa samayn karaa marka xaalkii markaa yacni daruurada iyo baahidu ku sugnay oo ah markuu markhaatiyaal waayo laguma kaaftoomino waa laga gudbiyey oo waxaa loo gudbiyey isagoo markaa markhaatiyaal haysta qudheeda inuu licaankii samayn karo intuu markhaatigii iska daayo inuu licaan u leexan karo marka addaruuratu tuqadaru biqadariha qaacidadaa waa laga saaray oo qadarkeedii wax ka waasacsan ayaa markaisaga halkaasoo kale lagu baneeyey caraayaagaa ka mid a yacni marka caraayaagu waxay ahaadeen yacni waxa weeye asal ahaan markaisaga yacni xaajada fuqarada ayaa markaa loogu baneeyey waxaanay ku saabsanayd markaysa yani in la isku iibinayo laba markaysa waxaan markaa rutab iyo timir oo kale in la isku iibinayo rutabka iyo timirtaasina inay isleeg yihiin markaa yaqiin looma oga oo geedka markaysaga yani geedtimiraadkaas timirta saaran baa la qadarayaa marka la qiyaasaa weliba qiyaastii wax laga yaro ridayaa intiiyo markaysagaa timira ayuu bixinayaa rutabkii buu dabeedna markaysaga waxaa markaa geedkii ka guranayaa yacni markaa waxa weeye fuqaradaa sidaas iyadaa loogu baneeyey marka waxa weeye qadarka loo baneeyeyna waa markaysa waxaan markaa qadar yani markaa khamsatu awsuq aan markaysaga yani ka yar wey wax markaa shan awsuq ka yar ayaa markaysaga loo baneeyey iyadoo caynkaas iyada ay tahay oo arrin fuqarada loo baneeyey ay tahay ayaa haddana markaysaga akhniyadiina laysaga baneeyey oo mawdicii markaysaga waxaan yani yani xaajadu ay taallay oo keliya laguma kaaftoomine waxa loo sii gudbiyey sidaas si laeg yani marka akhniyadiina waa u banaantay baa layidhi akhniyadiina waa u banaantay baa layidhi cariya markaysaga waxa bimacnaa macruwa weeye macruwana waxay tahay bimacnaa waxa weeye yacruha ay ya'tiiha markaa maalikuha kii markaysagaa rudabkan markaysagaa mulkiyey baa u imanaya sidaas aawadeed baa cariye loogu magacaabay caraaya baana lagu jamciyaa tafaasiirta lagu fasiray waa mid ka mida waa mid ka mida markaa tafaasiirta yani markaa lagu fasiray marka masaaishaas ayaa soo khulcigoo kalea lafteedu ka mida waxyaalaha laga istisnooday sida aqmaarkuba markaysaga misaalinayo marka waxa weeye khulcigoo kale waxa lagu baneeyey oo jaa-is markaa lagaga dhigay yacni waxay ahayd qofka dumara ninkiibay u adkaysan kari weyday markay u adkaysan kari weyday ayay markaysagaa dalqadiiba iibsanaysaa oo waxay ku iibsanaysaa meherkeedoo kale ayay ku iibsanaysaa yacni meherka ay dalqada ku iibsanayso taasaa waxaa la yidhahdaa markaysagaa khulci ayaa la yidhahdaa yacni ta noocaas oo kale ah ayaa markaa la yidhaahdaa ha yeeshee qofka dumar aha loo banneeyo waxaa samayn kara bay yidhahdeen khulciga laftiisa waxaa markaa u iibin karaa ninna waa u iibin karaa bay yidhaahdeen oo qofkii dumar ahayd inuu yidhahdo iska fur markaysaga anaa ku siinayo markaysagaa kharashe oo arkay qofkii dumar oo dhibaataysan buu arkay aad iyo aad u dhibaataysan ayuu arkay halkiibuu daed markaysagaa uu yidhi anaa markaysaga waxaan yacni waxaad u baahan tahay ee aada codsanaysaan ku siinayaaye qofka dumara fur buu markaysagaa ku yidhi marka waxa weeye waa ku banaanaanaysaa mas'alada noocaas oo kale ah waa ku bannaan tahay macal mar'ati buu markaysagaa banaanaa macal markaa rajulil ajnabiyina markaysagaa saasi leeg waa ku bannaan tahay oo markaysaga waxa inuu is yidhaahdo alele markaysagaa kuwan waa isku dhibaato qabaane u kala raaxeeyo iyadana dalqada u iibi ta noocaas oo kalea hadduu sameeyo yacni xaraj kuma sugna bay markaa yidhahdeen saddexdaas suuro oo kalea laga istisnooday baa layidhi laakiin waxa weeye shuraaxda qaarkood arrinka noocaasa waxa weeye waa dhaliilayaan oo jarhazi oo kale waxa uu leeyahay wama istafnaahu naadimu raximahu allahu tacaala tabica fiihi aslahu asiyuudiya yacni naadimku waxa uu ka soo istisnooday masaa-isha uu ka soo reebay asalkiisa kitaabkan asalkiisa oo ashbaah wa nadaa'iru ah ayuu markaa ku raacay ama suyuudi buu markaa ku raacay marna waa kaatibtii marna waa kitaabtii walxaqu anahu la istisnaa'a id idaruuratu gayru mawjuudatin fii hadihi suura yacni laakiin sida xaqii waxay tahay ashyaadan inaynay istisnaa ahayn ee waxay tahay markaa marka horeba daruuro ma aha waxa gashay oo xaalatu markaysagaa daruura ma keensan fuqaraduna ruda markaa uma baahan in waxa weeye markaysagaa iska ladan ayaa rutabka u baahan laakiin waxa weeye ruux faqiiri wuxuu dejiyuunbuu doonayaa waata ay yidhaahdeen markaysa waxaan markaa yacni qaarkood gaaja iidaanle bay yidhaahdeen a waxa weeye raashin waa ku karin lahayne waxaanu kuugu markaysagaa iidaannaan ahayn adeer anaa iidaanka haystee markaysagaa ii kariyey buuhi waa loo kariyey sidii buu iskaga cunay hadhowbaa markaysa waxaan meeshii markaa uu ka qaadqaatay ayaa markaysagaa ilisiri uga dambeeya bal hadduu waxbuu ku darsade waa kii yacni markaa bushqada yar sitay waxbuu kala soo baxay halkiibaa markaysagaa laysiri uga dambeeyo markaysagaa ka daba cuna saaxabadba lama dul qaban ee maxaad u tidhi markaysa waxaan markaa iidaan baan sitaa adeer gaajaa iidaanle buuhi a gaajo ayaa iidaanle mid kale waxaa laga sheegaa inuu markaa uu yidhi weligay waxaan malab ahayn ma cunin buuri waxaan firaash ahayna kuma seexan waa siday u dhacday baa layidhi arrinka noocaas yacni waxa weye iskama seexda buu yihi waxa weeye waan iska soo jeedaa jeedaa jeedaayo hurdadu markay igu qaalib noqotuun baan dhacaa markaana waxa weye meeshaan ku dhacaa meel alla meeshaan ku dhacaaba firaash bay ii tahay buuri xagga markaa waxaan malab ahayna ma cunin taasna waxa ay tahay waxa weeye yacni iskama markaa cuno cuntada oo wax xilli cun la yidhaahdo xilli cun waa waktigii miilada waa waktigii la cuni jiray wax waa joogtaa dadna la iska cuno xilli cun wax la yidhaahdo markaa ma sameeye gaajo cunun baan sameeyaa oo markaysaga waa iskaajaysiiyaa naftu markay qabsatun baan wax qaadqaataa wax alla waxaan markaa cunana malab bay iyihiin malab ayuunbay markaa iyihiin mar hadday caynkaa iyadaa tahay waxa weeye dadka fuqarada nafahoodu markaysaga yacni ma doonayso oo markaa mid ay aada ugu tiigaalaysa ama ay u jeceshahay ma aha inay rutab iyo wax lamida hesho ee maxaad dejisaa unbay isleeyihiin mar hadday caynkaa tahay masaladan markaa suwarkan marka horeba markaysagaa daruuradu ma gelin daruuradu ma gelin oo qaacidada mid laga reebay maayo waa mid sideeda markaysagaa u banaanaatay haatan waxaad tidhahdaa markaysagaa xaaja markaysaga mansilata daruura la geliya oo waxa weeye markaysagaa qad tunazalu lxaajatu mansilata daruura waxyaalahana waa iska xaajiyaade baabu daruuraat markaysagaa ma aha qaacidadu inoo keeni doono kale laakinahu kharaja can daa suwaru ha yeeshee sidaas waxa ka baxay yacni markaa suurooyin baa ka baxay minha alcaraaya suwarkaasay ka mid ahaatay marka alcaraaya bayca la yidhahdo baycu lcaraaya asalkeedu waxay ahayd yacni markaa timirtan iyo rudabkan la isku iibinaya inay ribo noqoto oo markaysagaa laba shardi ilaa ay oobsanto inay markaa ribo tahay oo ay xaaraan tahay labadaa shardina waa yadambiyad iyo waxa weeye mislan bimislin yacni labadanna markaysagaa misliyadii inay muxaqaq tahay hadda lama hubo timirtii la bixi yacni tan kalena la qadaro rudabka ah ha yeeshee taqdiirkan iyo markaysagaa timirtani yacni markaa yaqiin looma hubo markaa inay isla eg yihiin waxay ahayd markaa riba ayay noqonaysay a oo waxaa qaacide ahaan la yidhaahdaa aljahlu bitasaawi kalcilmi bitafaadul yacni in laga jaahil noqdo oo la garan waayo labada shay inay isla eg yihiin waxay ka dhigan tahay sida in la garanayo inay kala badan yihiin oo siday markaysagaa muxaram u tahay hadday kala badan yihiin ayaa haddii laga jaahil yahay oo aan la yaqiinsanayn inay isla eg yihiinna ay muxaram u taho baabu markaysaga waxaana riba ay noqonayso baabu riba ay noqonayso marka waa la baneeyey waa laga istisnooday walicaanu licaankaa ka mid a yudkaru waa la sheegay markaysagaa masaa-isha faa'idatuna ay haadihi faa'idatun tani faa'ido wey uma almaraatibu intaa dabeeda maraatibtu hunaa halkan tucaddu waa la tiriya khamsatun ay hiya maraatibtu khamsatun shan weeye kamaa qad sukina sida markaa lagu ogaaday daruuratun daruuro weeye ay hiya daruuratu ama aluulaa daruuratu yacni markaa waxa weeye ta koowaad waa daruuro ta labaadna yacni xaajatun xaajo weeye wa manfacatun ay wahaalisatu ta saddexaad manfacatun manfaco weeye waraabicatu ta afraad ziinatun ziino weeye uma fuduulun tabica yacni markaa intaa dabadeed yacni fuduulun markaa yacni fuduul baa yacni markaa tabicahu yacni markaysa waxaan markaa yacni markaa raacay ay tabica almadkuura waxaana markaysa waxaan markaa saa'iq ka dhigay yani tafsiilka ayaa saa'iq ka dhigay in markaysa waxa la ibtidaysto fuduula wuxuu halkana inoogu tilmaamayaa maraatibta ashyaada markaysagaa loo baahan yahay loo qaybinayaa waa shan martabo ayuu markaa weeyey shan martabo weeyaan shantaa martabo waxa weeye waa daruuraat iyo xaajiyaad iyo waxa weeye markaa taxsiinaat ama kamaaliyaat oo uu manfaco ka cabiray iyo waxa weeye markaa yacni ziina wax la yidhaahdo waa iska dhiidhii weeye ziinadaasi iyo waxa weeye fuduul wax la yidhaahdo iyada wax xaajo oo loo qabo markaysagaa ma jirto oo looga baahan yahay nooca markaysagaa daruurada waxa weeye waa waxa markaysagaa haddii qofku aanu markaysa waxan markaa helin ama uu halaagsamayo ama uu talaf ku dhacayo yacni markaysaga waxaan yani oo dhibaato badan ay ka soo gaadhayso xanuun markaa ku dhaca mid ku siyaada halaag ku yimaada talaf cudur ku yimaado waxyaalaha noocaas oo kale ayaa markaysa waxan markaa la yidhaahdaa daruuro waxyaalahaas markaa wixii keensan kara ayaa la yidhaahdaa yani daruura la yidhaahdaa qaar baa waxay shardiyeen oo ahlucilmiga ka mida yani zaman qofku aanu wax cunin inay jiraan oo waa in habeen iyo maalin oo kale aanu wax cunin dabeedna markaysagaa dhibaataduna ay aada ugu badan tahay qaarkood shardiyeen laakiin saxiixu waxa weeye inaan markaa wax zamana la shardinin wax waktiya waa inaan la shardin dadkuna kala adkaysi badan mid daruurada inuu ku gaari karo ka kale kuma gaari karo mid xaalatulidiraar intay ugu dhici karto ka kale uguma dhici karto waa kala duwan yihiin waana kala adkaysi badan yihiin yani waxa weeye waxyaalo badan baa markaysagaa taas marka ay ku kala duwanaan karaan marka sidaas aawoodee wax zamana oo la odhan karo markaysaga qadarkaa marka la qatan yahay baa daruuradii la joogaa yani sidaas oo kale markaysa waxan markaa ma jirto waxaa laga eegayaa uun markaysa waxan markaa haalibu danni ma tahay ama in dhimasha imanayso ama in markaa xanuun ku dhaca ama markaysagaa ku siyaada uu imanayo ama talaf xubin markaysaga ay wax noqoto markaa inuu imanayo ashyaada noocaas oo kale ah yani marka ayaa laga eegaya rufqadiisi inuu ka hadho markaysaga hadduu musaafir yahay ka hadho hadduu markaysaga ka hadhana uu socon kari waayo oo dabeedna markaysaga waxaan halkaas yani marka ay ku qabsato meel aanu markaysa waxaan yani waxba helaynin ta noocaas oo kale ma suuragal tahay ashyaada noocaasi daruuraad bay noqonayaan qaybta labaad waa xaajiyaadka waa wax markaysaga hadduu qofku u baahan yahay laakiin xad uu markaa isaga baqo inuu u dhinto aan la gaadhsiisnay yacni xaduu markaa ka baqayo inuu markaa u dhinto aan la gaadhsiisnayn taasna waxaa la yidhahdaa xaajiyaat baa la yidhahdaa xaajiyaat ayaa la yidhaahdaa waana markaysaga ashyaada bayca iyo waxyaalaha la midka waa sida lagu markaa loo xalaaleeyey waa xaajiyaadkaa wey waayo qofku markaysaga waxa gacantiisa ku jiraa oo isagu haystaa keliya kuma filla wuxuu u baahan yahay waxa gacmaha dadka kale ku jirana inuu markaysaga yani qaarkood inuu helo ayuu doonaya in la yidhaahdo way siinayaan wixii markaysa waxaan markaa uu u baahdana ta noocaasina dee sax maaha waxaa dhici karta markaa inayna siino nufuustu waa shaxiix marka maadaama caynkaa tahay bedel yacni dhaafse baa layidhi marka waxa weeye qaybta xaajiyaadku waxyaalaha markaa muxaramaadka in la cuno markaa ma banaynaya buu markaa yidhi manfacada ayaa markaysaga ka mida waa wuxuu markaysaga qofku iska jecel yahay sida markaysaga waxaan maanta waxa weeye waa saruuradooday oo hilib baan u baahanahay iyo wax lamid ah ashyaada noocaas oo kale ah waxaa la odhanayaa waa iska manfaco ama markaysaga waa iska kamaaliyaad ayaa markaysaga la odhanaya yacni markaa sidaas ayaa markaa la odhanaya nooc cuntada ka mida inuu iska jeclaysto markaysaga wakti ziina markaysaga ka mida ziinadu waxa weeye markaysaga waxyaalaha markaa macmacaan ama markaa quruxda leh yacni markaa in la iskaga raaxaysto weeye sida markaysa waxaan markaa waxa weeye yacni maradii yacni marka xariir iyo kataan marka isugu jirta ee laga sameeyey xariir iyo kataan isugu jirta ee laga sameeyey qoliyaha markaysaga jamaahiir ahlicilmi waxay qabaan yacni waxa weeye haddii haalibku aanu xariir ahayn inay banaan tahay ee haalibku waxa kale uu yahay haalibku waxaan xariir ahayn hadduu yahay inay banaan tahay ayaa markaysa waxaan markaa jamaahiirta culamadu qabaan culamada qaarna waxay leeyihin ilaa afar yacni markaa farood wax la eg oo xariirah yani kay ku jirto wax ka badan yani waxay tahay markaysaga mamnuuc weeyaan bay yidhahdeen bacdu ahlicilmi sidaas iyada ah ayay markaa yidhahdeen marka waxa uu ku soconaya hadda jamaahiirtu siday qabaan mithaal horeo laftiisa uu inoo soo sheegay oo aan carabka uun markaa mariyey oo aanan yani markaa tacqiibin waxa uu ku saabsanaa markaysa waxaan markaa daweynta laysku daweeyo o kale ashyaada xaaraanta ah ta noocaas oo kale ana khilaaf fara badan baa ku sugan laakiin waxa weeye sida agtooda marka ay ka tahay oo ah inay bannaan tahay sidii buu markaysagaa maray masaladan waa masale ahlu cilmigu isku khilaafsan yihiin raajixuna waxay tahay ashyaada markaysaga xaaraanta ah inaan la ysku daweyn karin allahuma ilaa markaysaga inay tahay oo kale yacni qofkii cuncun iyo wax la midi markaysaga inuu leeyahay oo xariirtu ay ka anfacayso wax kale uu ka anfaca uu waayo xaalka noocaasa yacni waa gashanaya markaysaga xariirta laakiin markaysaga waxa muxaramaadka kale in la isku daweeya markaysaga mashruuc ma aha waxaana laga qaataa yani marka waxa weeye tadaawu cibaad allahi walaa tadaawu bixaraam ayaa nabiga laga soo wariyey sala allahu alayh wasalam marka xaaraanta in la isku daweeyo waa nahiyey khamrigiina saas si la-eg nabigu waxauu inoo sheegay sala allahu alayh wasalam yani dawa ma aha inaha laysat bidawa walakinaha da yani markaa dawo maaha waa cudur baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam sidaas aawadeed dadka qaarkood waxay carruurta ku daweeyaan oo ay yidhaahdaan markaysagaa kix buu qabaayo yani khamri baa la cabsiiyaa yani ashyaada noocaasi markaysaga waxay tahay waa midaan markaa banaanayn weeyi yani waxyaalaha markaysaga bannaan inay ku dadaalaan siday ugu daweyn lahaayeen ayaa habboon laakiin waa inay iska ilaaliyaan xaaraan markaysaga inay ku daweeyaan waa inay iska ilaaliyaan ina allaha lam yajcal shifaa'akum fima xarama calaykum aan ilaahayna kama yeelin dawadiina waxa uu idinka xaaraantinimeeyey yani markaa kama yeelin marka calaa kulli xaal yani misaalkaas sidii agtiisa ah buu soo maray taasna uu maray laakiin sawaabku waxa weeye waa qowlka qowlka khilaafsan baa raajixa min xaysu aladilla waxaa kaloo ka mid a yani ashyaada waxaa kaloo ka mid a markaysa waxaan markaa fuduul waxyaale la yidhaahdo fuduushuna waxay ahaayeen waa ashyaada waxa weeye yani marka iska dheeraadka ee ziyaadada ah sida waxa weeye qofkii markaysaga inuu ku yani markaa xaaraantii iyo markaysaga inuu markaa cuno inuu aada ugu balballaadhsado yani waxyaalihii shubahaadkaah iyo mushtabihaadkaah inuu cuno inuu aada ugu balballaadhsado ta noocaas oo kale waa iska fuduul mana banaana mana banaana marka waxa weeye anwaacdaasa markaysagaa loo qaybiya waxaase taqsiimka ugu mashhuursan in loo qaybiyo unxaajiyaat daruuriyaat xaajiyaat iyo yani kamaaliyaat aw taxsiinaat sidaa in loo qaybiyo ayaa markaysagaa mashhuura taqsiimkana waxa uu faa'iideynayaa waxyaalaha qaarkood sidoodaba uma banaana oo sida fuduusha oo kale sideedaba uma banaana waxay noqonaysaa israaf iyo xaaraan la cunayo marka waa muxaram oo markaysaga waa midaan banaanayn yacni markaa ziinada iyo ashyaada noocaasina waxawey iyagu waa saalan yihiin waa iska markaysa waxaad markaa waxyaalo yani marka iska dheeraad ah oo la iska sameeyo weeye marka calaa kulli xaal waxaa ugu muhiimsan daruurada iyo markaysaga xaajiyaadka manaaficda markaysa waxaad markaa waxa weeye waxa markaa soo gelaya waxyaalaha makaarim lakhlaaqa iyo ashyaada la midka najaasaadka in layska maydho layska hagaajiyo iyo waxyaalaha kamaaliyaadka iyo taxsiinaadkay ka mid yihiin faa'idatun ayaa hadii faa'idatun uma almaraatibu intaa dabeed maraatibtu hunaa halkan tucaddu waa la tiriya ay tucaddu hunaa halkan baa lagu tiriya khamsatun ay hiya maraatibtu khamsatun shan weeyi kamaa qad zukina sidii markaa la ogaaday daruuratun ta koowaad waa daruurada wa xaajatun ta labaadna waa xaajada wa manfacatun ta saddexaadna ay wa haalisatu manfacatun weeyi waziinatun ta afraadna ziinadoo quruxda ah weeye uma fuduulun tabica intaa dabeede fuduulun markaysagaa yacni dheeraada ama siyaadooyin baa tabicahu markaysagaa iska raacay madkuurka lasoo sheegay wa kullu maa jaaza licudrin batala wa kullu maa kii dhammaantii jaaza bannaanaaday oo licudrin liajli cudrin u bannaanaaday batala waa buraa cinda zawaalihi marka cudurdaarku suulo kamaa ta'asala sidii waxa weeye marka asal noqota ee markaysa waxaad markaa yacni shay asal ah oo daliil markaysa waxaad markaa yacni asala markaysagaa noqotay waxa uu inoo tilmaamayaa shay kasta oo bannaanaadaa in waxa weeye haddii wixii uu ku bannaanaaday ay suulaan oo meesha ka baxaan in waxa weeye uu isaguna markaa waxa weeye zuulayo isaguna inuu markaysa waxaad markaa bannaanaanshihiisii inuu suulayo oo uu baatil noqonayo midaan asaxaynin uu noqonayo ayuu markaa inoo tilmaamaya oo waxa weeye yani marka waxaa la yidhahdaa yani alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman cudurdaarkii keensaday mar hadduu suulay waxay noqonaysaa xukunkii uu keensadayna inuu suulo xukunkii cilladu isla wareegaan oo ay isku xidhan yihiin oo aynay kala hadhin sidaas iyadaa ayay noqonaysaa tusaalihiisu waxay ahaatay bay yidhaahdeen waa gegabaysiga sababta keensatay gegabaysigu waxa weeye waa markaa biyo in la waayo oo kale ayaa keensatay biyihii haddii la helo yacni markaa uu biyaha helay baa tayamumkii ka buray a hadda kumaba tukanba markii uu gegabaystay ee biyo ka soo quustay dabadeed u gegabaystay isagoo gagabaysto markaa dahaaro qabo weli aan tukan ayuu markaysa waxaa markaa biyo lala soo mara oo biyuu helay xaalka noocaasa markaysaga wuxuu noqonayaa tayamumkiisi inuu buro oo aanu markaa dahaaro qabin oo ay tahay markaysaga inuu weysaysto sidaas iyadaa ayay markaa noqonaysa hataa wuxuu gaadhsiinayaan markaysaga qaarkood in xataa ismoodsiinta uu ismoodsiiyo inuu ku burayo ismoodsiinta uu ismoodsiiyo xataa inay ku burayaan ayaa markaysaga qaarkood xataa ku darayaan wa kullu maa kii dhammaantii jaaza bannaanaaday yacni marka waxa weeye licudrin cudurdaar darteed u bannaanaaday batala waa buraa cinda zawaalihi marka cudurdaarku suulo kamaa ta'asala sida asal iyo qaacide noqotay yani marka waxa weeye yani marka mas'aladaasi siday asal iyo qaacido u noqotay ama xaalay tahay oo ku sugan tahay yani marka waxa weeye xaalay markaa tahay markaysaga asal tahay ama qaacide ay tahay wacudda min tilka alqawaacidi darar wacudda waa lagu tiriyey min tilka alqawaacidi inay ka mid tahay addararu cala adawaami laa yuzaalu bidarar ama aad tidhaahdo waxa weeye waa amar mabniyu limajhuul inaad u laqbayso iyo inaad waxa weeye amar u laqbayso ayaa labaduba ku bannaan yahay wacudda markaa tiri ama wacudda waa la tiriyey min tilka alqawaacidi qaacidooyinka markaa baabkan soo gudagelaya inay ka mid tahay addararu markaysagaa dararku cala adawaami ay maca adawaami markaysagaa daa'imis la jirkii laa yuzaalu lama suuliyo bidarari yacni markaa darar laguma suuliyo dhibaato dhibaata laguma suuliyo laakinahu istusniya mahmaa yakuni ha yeeshee waxaa laga reebay mahmaa yakuni goor kasta uu ahaado farduhumaa labada midkood acdama duran ka kale mid ka dhibaato badan yacni markaa taas waa laga reebay oo waxa weeye mar kastoo uu ahaado midkoodka kale mid ka dhibaato badan yani ay fa inahu yajuuzu yani isagu waa bannaan yahay in dararkaa lagu suuliyo oo taa waa laga reebay faftuni yani u fiirsa buu markaa ku u fiirso ayuu markaa yii wuxuu markaa halkan inoo tilmaamayaa baabkan ama qaacidadan kulliyada ah qawaacidda gudagelaysa waxaa ka mid ah addararu laa yuzaalu bidarar qaacidaa waxay tahay addararu yuzaalu sharcan dararka sharci ahaan waa la suuliyaa qaar kalea waxay kusii dareen markaa ziyaado oo waxay yidhaahdeen addararu yuzaalu sharcan laakin laa bidarar ha yeeshee darar laguma siyaadiyo marka qaacidadii hore ah markaa dararka sharcan waa la suuliyaa laakiin darar laguma suuliyo markii sidaas iyadaa la yidhi ayaa waxa weeye waxa markaa laga reebay yani waxa weeye inaan darar lagu suulinayn dararkii sharcan waa la suuliyaa baa lay laakiin darar laguma suuliya baa lay dararka laftiisa adraartu waa yani kala miisaan badan tahay darar lagu suulin karaa jira oo waxa weeye waa darar akhaf ah yani markaysaga ayaa lagu suulin karaa oo labada markaysa waxaan markaa mafsado marka la isu eego ayaa markaysa waxaan markaa tii yani weynaanshaha badnayd ayaa meesha laga saarayaa tii erayd baa la qaadanaya akhafu dararaynka waa masalada la yidhahdo yuxtamalu dararu akhaf lidafci darari alacam yani marka waxa weeye ama lidafci darari alacdam yani dararka yar baa la qaadanayaa si dararka weyn meesha looga saaro masalada akhafu dararaynka la yidhaahdo yani mas'aladaasina yani weeyaan marka qaacidadan markaysa waxaan markaa laa darara ama addararu yuzaalu qawaacidda gudagelaya waxaa ka mid a dararka inaan darar lagu suulin dararka aan lagu suulina waxaa la odhanayaa yani addararu laa yuzaalu bidararin milihi yani markaa yani dararkii laguma suuliyo dhibaatadii dhibaato lamida laguma suuliyo laakiin dhibaato ka khafiifsan oo ka sahlan waa lagu suulin karaa dhibaato ka khafiifsan oo ka sahlan waa lagu suulin karaa laakiin dhibaato lamida amaba ka daran ayaa aynay banaanayn in lagu suuliya aynay banaanayn waxaa markaa uu odhanayaa jarhazi yani liana alkhalqa kulluhum ciyaal llah marka lafdigaasuu sheegaya macnahana waa waadixinaya wuxuu odhanaya ciyaal llah waxaa looga jeedaa bimacnaa ilaahay bay u baahan yihiin khalqigoo dhami yani ilaahay bay u baahan yihiin waxaana laga soo qaatay kelmadda min alcaylati waalcaalati oo faqriga ah yani markaa faqriga yani ah baa laga soo qaatay sidaas aawadeed waxaa markaa laga tilmaamayaa khalqigoo dhami ilaahay bay u baahan yihiin baa looga jeedaa xadiisnimaa loo soo wariyey in ina alkhalqa ciyaal llah ama alkhalqu ciyaal llah hadduu asaxana waxa weeye muraadka looga jeedaa waxa weeye alkhalqu ciyaal llah bimacnaa fuqaraa ila allah waa qaar ilaahay u baahan oo aan ilaahay ka maarmayn baa looga danleeyo looga jeeda ha yeeshee xadiisku ma asixina waa xadiis daciif ah weeyaan yani markaa sheekhulalbanina waxa uu ku caddeeyey silsilatu axaadiisi saxiixa ayuu ku caddeeyey xadiisku inuu daciif yahay oo aanu isquweynaynin raqamka xadiiskuna waxaa mujaladka afraad buu ku jiraa waa kun iyo sagaal boqol yani xadiiska kun iyo sagaal boqol yani weeyaan marka waxa weeye dararku siday u kala miisaan badan yihiin baa markaa la eegaa uu si waadixinaya wacudda waa la tiriyey ama wacudda markaa tiri min tilka alqawaacidi qawaacidda soo gudagelaysa qaacidadan addararu yuzaalu ah yani inay markaa ka mid tahay addararu markaa dhibaatada yani markaa cala dawaami ay maca dawaami daa'imis markaa la jirkeed laa yuzaalu laguma suuliyo bidarari dhibaato laguma suuliyo ama addararu dhibaatada laa yuzaalu lama suuliyo bidarari darar laguma suuliyo cala dawaami bimacnaa abadan oo kale markaa yani ayay ka dhiganto weligeed markaa dhib la mida laguma suuliyo marka jumlada waxa weeye qaacidada ah ayaa markaysa waxaad markaa yani noqonaysa cudda haddii la yidhaahdo yani markaa marna mafcuul noqonaysa haddaad tidhahdo cudda tiri haddaad tidhahdo waxa weeye cudda waa la tiriyeyna markaysa waxaad markaa na ay faacil noqonaysa biqasdi lafdiha laakinahu istusniya hase ahaatee waxaa laga reebay mahmaa yakuni goor kastuu ahaado farduhumaa labada midkood uu yahay labada darar midkood uu yahay acdama mid weynaansho badan duran xagga dhibaatada ay markaa fa inahu yuzaalu marka yani waa la suulinayaa oo waxaa lagu suulinayaa markaysa waxaan markaa bilahaf ka markaysa waxaan markaa waxa weeye khafiifnimada badan baa lagu suulinaya faftuni waxaa suurtoobi karta in la yidhaahdo waxa weeye beydka kale ee soo socda ayaa markaysagaa jawaabtii markaysa waxaan markaa ku sugan tahay ee faftunina waxa weye waa ictiraad yani beydka markaysa waxaanu doonay inuu ugu dhamaystiro iska tamaamulbeyd fa inahu yurtakabu waa lala imanayaa alladii markaa waxa weeye kii yakrifu markaysagaa fududaanayay baa lala imanaya mar kastuu ahaado labada midkood midka kale ka dhibaato badan fa inahu yurtakabu aladii yakrif waxaa lala imanayaa ka markaa fudud baa laga imanaya si ka weyn ee adag markaysagaa loo daafaco kadaka fi lmafsadatayni qad usifa yani waxa weeye qad usifa waa la sifeeyey fi lmafsadatayni labadii mafsadana yani iyadana sidaas si la-eg baa lagu sheegay kadaka madkuurka lasoo sheegay xaalay la mid waxau inoo tilmaamayaa qaacidada akhafu dararaynka la yidhaahdo ayuu markaa inoo sheegaya marka waxa weeye labadii markaysagaa dhibaato ayaa laysu miisaamayaa oo labadii dhibaato markaysaga waxaan hadday markaa noqoto mid aad mulsam ku taho labada dhibaato mid aad ku khasban tahay markaa tayar baad qaadanaysaa meel aad uga leexataana ayna jirin tayar baad qaadanaysaa si aad taweyn uga tagto oo u daafacdo marka akhafu dararaynka oo kale markaysaga abwaab aynay khusaynin ayaa dadka qaarkood dhacday inay u deliishadaan ay yidhahdaan akhafu dararayn baa u daliila akhafu dararayn ayaa u daliila dagaal fitno oo kale ayaa waxay odhanayaan waxa weeye waxa mulsam aan ku ahay ama kaa inaan soo raaco ama kan inaan sii raaco oo dagaalkaa fitankaa waxa weeye ayuu wuxuu odhanayaa labada darar waxaa akhaf ah inaan kan markaysaga waxaan markaa raaco ayaa markaysaga akhaf oo yaa kugu yidhi marka hore waa akhafu dararayn akhafu dararaynkay culammadu sheegayaan waa markaad labada dhibaato aad mid ku khasbanta weji kale ood labadaa uga leexataana ayna jirin laakiin hadday jirto weji kale oo saddexaad oo labada dararba aad kaga bixi karto waxa waajibku waa wejigaa saddexaad ee labada dararba ka madhan inaad la timaado wejigaa saddexaad ee labada dararba ka madhan inaad la timaado ayaa markaysagaa kugu waajib ah laakiin waxa weeye inaad tidhaahdo intaan wejigii saddexaad ka tagaan labadii dararka akhafka a qaadanaya yacni saxiix maaha ruux baa waxa uu yidhi markaysagaa laba arrin bay ii taagan tahay inaan istimnaa sameeyo iyo inaan zino sameeyo labada mid bay ii taagan tahay labadana waxa sahlan istimnaagaa ka sahlan yacni markaa zinada waxaa lagu odhanayaa akhafu dararayn qaacidadan ima soo gudagelayso baabkaa ma aha waayo labadan mulsam kuma tihid waxaad markaysagaa u leexan kartaa haddii waxa weeye markaysa waxaan markaa aanad guur awoodi karaynin dee sawmo beddelkii xadiisku sheegay ah marka waxay mar haddaanad mulsam ku ahayn labada darar ee weji kale oo saddexaad uu suurtoobi karo waxa weeye markaysagaa qaacidadani kuma rumoobayso oo ma gudagelayso wax qaacidadan ku xaroonaya ma aha labada darar ee ahlucilmigu sheegayaana waa laba dararo qofku markaysagaa kollayba uu mid samaynayo weji kale oo saddexaada uga baxsan karaa dararada maba jiraan marka dagaalkii fitanka waa iskaga ictisaari karaa waa markaa buuruhu iska geli karaa yacni waxa weeye markaa mulsam miduu ku yahay inuu ama kan sii raaco ama kaa soo raaco yacni markaysa waxa meesha ma taal mafsadataynku hadday iscaaridaanna waa caynkaasoo mafaasiddu markay iscaaridaan waxaa markaa la hormarinayaa yacni mafsadada markaysagaa sahlan ayaa la qaadanayaa ta weynaanshaha badanna waa la daafacaya mafsadada aadka u weynaa waa la daafacaya oo waxa weeye laba daran lagu dooransiye hadday noqoto ta sahlan waa inaad qaadato caqliguna saasuu kuu tilmaamaya sharciguna waa kuu sheega sharciguna waa kuu tilmaamay caqliguna waaba garanayaayo yacni waxa weeye waxaa la yidhahdaa markaysagaa dee laba daran lagu dooransiye baa la yidhahdaayo yacni markaysagaa laba daran oo labaduba markaysagaa xun yihiin ayaa lagu dooransiiyey markaasaad waxaa dooratay markaysaga waxaa labadii arrin mid ka mido axlaahumaa murun labada markaysagaa koodii markaysaga xagga macaanka u dhowaa laftiisu waa qadhaad marka waxa weeye mafaasidana waa saasi leeg waa laysuu eegayaa mafsadada iyo maa weyn baa la odhanaya mafsadada iyo maa weyn ayaa la odhanaya ashyaada waxa weeye yacni markaa laysu eegay yacni marka adraarta laysu eegay waa markaysagaa badan yihiinee dararka akhafkaa la qaatay tusaale waxay ahaatay yacni qof dumara ayaa markaysa waxaan markaa naftaa ka baxday sidkeedu waa go-ay oo markaysa waxaan markaa waxay ahayd yacni qof dumara oo markaysa waxaan markaa ilmo dhammaystiran baa hadda caloosha ku jirayoo dee sidkiisii dhan yahay naftii baa hadda ka baxday in la jeexaa caloosheeda waa markaysa waxaan markaa waa darar in la daayo oo markaysaga ilmihiina ku dhintaana isna waa darar marka haddii la filayo markaysa waxaan markaa in nolol lagu gaadhayo haddii la filayo adibadu ay saas yadaa tilmaamaan waxa markaysagaa labada darar sahlan yacni naftaa in la badbaadiyo iyo xurmada markaysagaa meydka in la ilaaliyo labada waxa sahlanaansha badan markaysagaa xurmada markaysagaa meydka oo naftaa baxaysa ayaa kasii markaysaga waxaan miisaan badan sidaas aawood in caloosha inta la jeexo dabeedna markaa laga soo saaro ayaa markaysagaa markaa mudan marka ashyaa badan ayaa baabkaas markaysaga waxaan markaa soo gelaysa baabka yani qitaalu buqaa baa ka mida qaaticu turuqa markaa dagaalka la dagaalamaya ka mida qisaastaa ka mida yani markaa kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla marka waxa weeye qof baa la dilaya yacni kii dilay baa haddana loo dilaya qofkan labaad in la dilaa waa darar ha yeeshee markaysagaa haddii aan la dilin dhibaato ka badan baa ka imanaysa oo yacni dilka in lagu dhiirrado oo markaysagaa dadka macsuumiinta marba qaar la laayo ayaa ka dhalanaysa sidaas aawadeed yacni akhafu dararaynku waxay ahaatay waa in marka waxa weeye la dilo yacni markaa kaas waxa weeye oo qisaas loo dilo qisaas waa in loo dilo marka umuuraha markaysa waxaad markaa masaalixda ayaa laga eega nin la yidhaahdo waxa weeye macari la yidhaahdo oo iska markaa yacni dee hadallada laga soo naqliyo allakood iska ahaa ayaa shicir tiriyey ay markaa wuxuu yihi yadun bikhamsi mi'iina casjadin wudiyat maa baaluhaa quطicat fii rubci dinaari tanaaqudun maa lanaa ila sukuutu waan nastajiira mawlaana min annaari buu yidhi gacan buu yidhi markaysagaa shan boqol yacni bikhamsi mi'iina casjadin shan boqol oo diinaar oo dahaba gacan lagaga diyo bixiyey gacantaas markaa haddii halkaa jarabsatayda laga jaro gacan markaa shan boqol oo diinaar yacni markaa oo dahaba lagaga markaysa waxaad markaa waxa weeye diyo bixiyey oo dee waa konton halaad haddii halkaa laga jaro maa baaluhaa quticat fii rubci diinaari xaalkeedu muxuu yahi oo rubucu diinaar loogu jara ila tuugadii markay tahay waxaa la yidhi rubucu diinaar hadduu xado waa la jaraya wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaan bimaa kasabaa nakaala min allah gooya baa layihi gacadiisa marka maadaama caynkaas iyada ay tahay tuuggii gacanta in la jarayo gacanta in la jara waa dhibaato in la daayaana markiisa waxaa marka waa dhibaato oo maalinba dadka sidaa u gurto oo dadkii tuugadii ku dhiiradaan laakiin labadaa daran ama labadaa darar ee dhibaato waxaa markaysa waxaad markaa sahlan in gacantaa markaysa waxaad markaa tacadiga samaysay in la jaro culamada qaarkood oo fuqahada ka mid ah u jawaabo waxay yidhaahdeen cizu lamaanati aklaaha wa arkhasaha dullu lkhiyaanati fafham xikmat albaari bay yidhahdeen markii horena sharafta ammaanada cisiga iyo sharafta ay ammaanadu leedahay ayaa qaali ka dhigay oo la yidhi markaysagaa gacantaa haddii la jaro oo tacaddi lagu jaro yacni konton halaad ha laga bixiyo wa arkhasaha dullu lkhiyaanati waxau ka yeelay wax jaban oo markaysa waxaan markaa liita waxa ka yeelay dulliga ay khiyaanadu leedahay fafham xikmat albaari xikmada ilaahay fahamku qaar kale nasar baabay ka cabireen oo waxay yidhahdeen lamaa kaanat amiinatan kaanat samiina falamaa khaanat haanat bay yidhahdeen markay ahayd markaa mid aamina waxay ahayd mid qaali ah laakiin markay noqotay markaa mid wax khiyaamaysay way fududaatay culamo kale waxay ka cabireen marka hore waxaa la yidhi konton halaada lagaga diyo bixiyo waxay ahayd yacni markaa nafaha ilaalin la ilaalinayo lixifdil markaysa waxaan anfus bay ahayd nafaha ilaalin la ilaalinayo darteed baa la yidhi sidaha lagaga diyo bixiyo markan dambana waa lixifdil maal mid walibana daruuriyaat lkhamsi uu ka mid yahay ama adaruuriyaat lkuli daruuriyaat markaysaga alkhamsi aw ilkulli waxaa la yidhaha waa xifdu diin xifdu nafs yacni in markaa diinta la xafido la ilaasho in nafta la ilaasho in maalka la ilaasho xifdu lmaal xifdu lcaqli in caqliga la ilaasho xifdu nasab nasabka in la ilaasho xifdu lcirb lixdaasaa waxay yidhahaan adaruuriyaat lkuliya ama adaruuriyaat sit daruuriyaadkii kulliga ahaa ee wax fara badani soo gudagelayeen ama lixda ahaa marka mid walbana waxbaa markaysagaa dartii loo waajibay oo xifdu diin man badala diinahu faqtuluu jihaadkaa loo waajibay alamru bimacruuf wanahyi can lmunkar kullu dalik baa loo yan loo waajibay marka waxa weye xifdu nafsi qisaasta iyo waxyaalaha la midkaa loo waajibay xifdu markaysagaa maal yani xaddu sariqa ayaa loo waajibay xifdu lcaqli waxaa loo waajibiyey markaysagaa xaddu shurbi lkhamri khamriga cabitaankiisa xadka ileedahay ayaa loo waajibiyey caqliga si loo dhowro oo loo ilaasho xifdu nasab yani zinadoo kale markaysa markaa xaddu zina azaniyatu wazani fajidu kula waaxidin minhuma miata jalda oo muxsankiina markaysaga yani ay tahay rajmi yani xifdu lcirdi xadulqadfi baa loo waajibay marka waxa weeye umuuraha ilaalinta la ilaalinayo mid walba axkaam sharciyo darteed loo waajibiyayaa jirta ilaalinta taa la ilaalinayo marka waxa weeye lixifdi lmaalna waxaa la yidhi rubcu dinaar ha lagu jaro lixifdi nafsina waxaa la yidhi markaysa waxaan markaa waxa weeye ama ha loo qisaaso hadday markaa qisaasi ka suuroobi karto oo isagu markaysa waxaan markaa ku adkaysto haddii kalena markaysa waxaan markaa laga deebiyo laakinahu istisniya minha ha yeeshee waxaa laga istisnooday yacni markaa mahmaa yakuni goor kastuu ahaado farduhumaa labada midkood acdama duran mid ka dhibaato badan ka kale faftinuu fursawa iska jumlo muctaride e fa innahu yurtakabu waa lala imanaya alladii yakhifu ka markaa fududaanaya lala imanaya kadaka fi lmafsadatayn kadaka xaalay madkuurka lasoo sheegay ka mid tahay fi lmafsadatayni qad uusif waa la sheegay marka arrinkaasna in marka akhafka lala imanayo waxa lagu sheegay ma labadii mafsado iscaaride iska horyimi warajaxuu darca almafaasidi cala jalbi masaalixin kamaa ta'asara warajaxuu waa arjaxeen dar'a almafaasidi yacni mafaasidda iyo dhibaatooyinka in la daafaco ayay markaysa waxaan markaa arjaxeen calaa jalbi masaalixin masaalix markaysaga in la soo jiido ayay ka arjaxeen kamaa ta'asala sidai asal iyo qaacida noqotay faxaysumaa maslaxatun wa mafsada faxaysumaa tacaarada maslaxatun wa mafsada goor kastay iscaaridaan maslaxa iyo mafsado tacaaradaa iscaaridaan qudima dafcu lmafsada waxaa loo hormarinayaa mafsadada in la daafaco halkana waxau inoo sheegayaa qaacido ku saabsan haddii mafaasidda difaaca la difaacayiyo masaalixda jidista lasoo jiidaya iscaaridaan waxaa loo hormarinayaa mafaasidda in la daafaco waxaa la yidhaha dar'u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi lmasaalix sida uu markaysaga matnigaba inoo saaray oo waayo markaysa waxaan markaa waxay ahaatay mafaasidda in la daafacaa waa min baabi markaysa waxaan markaa yacni waxa weeye raasamaalkii in la ilaalinayo raasamaalkii bimacnaa waxa weye waxba yayna kuusoo kordhine bal waxa weye intaada horeyaan waxba kaa dhicin raasamaalkii ilaalin la ilaalinayo raasamaalkaasi dad ha ahaado dunya ha ahaado cirdi ha ahaado wuxuu doonaba ha ahaado marka jalbu masaalixuna waxa uu yahay yani markaysa waxaan markaa waa ribxu lmustafaad oo kale u ka dhigay macaash lasoo markaa yani faa'iidaysanayo oo lasoo kororsanayo saasoo kale u ka dhigay mafaasidda iyo markaa masaalixdu markay tacaarudaan markaa mafaasiddaa la hormarinay khayr waxba kuma yeele shar u toogahay bay soomaalidu yidhahdaan yani waxa weeye shar u toogahay khayr waxba kuma yeelo marka waxa weye saasay ka dhigantay darwalmafaasidi muqadamun calaa jalbi lmasaalix oo shar u toogahayda saasoo kale marka meelo badan oo iscaarideen oo iska hor yimaadeen maslaxada iyo mafsadadu mafsadada in la difaaca laga hormarinaya maslaxada in la soo jiido shareecaduna waxay u timi mafaasidda inay ibdaaliso oo guriso aynay taqliiliso oo yarayso siduu callaamat ibnu lqayim ba yidhahda masaalixdana inay farabadiso masaalixdaasi ha ahaato aynay inay markaa masaalixda soo jiido fara farabadisana marka ibdaalka mafaasidda la ibdaalinayo ee la yaraynayo haddii la wada gurin kari waayo masaalixda jiiditaanka la soo jiidayo ee la farabadinayo masaalixda la siyaadinayo shareecadu markaysa waxa waa ku jirta shay baa waxaa laga yaaba maslaxa inay ku sugan tahay mafsadana ay ku jirto maslaxadu inay miisaan badan tahay oo dee ay tahay maslaxadu maslaxa aada u weyn mafsadaduna wax yar ay tahay mooyaane haddii kaloo markaa mafsadada iyo maslaxadu ay isleekaadaan mafsadada in la daafaca la hormarinayo laakiin haddii waxa weeye maslaxadu ay ka miisaan badan tahay mafsadada xaalka waxa weeye yani waxaa la hormarinaya markaysa waxaan markaa maslaxada miisaanka badan baa la hormarinaya maslaxada miisaanka badan tusaalihiisu waxay ahaatay masalan yani mafaasiddii iscaaridaysana waa laga dhigi karaaye yani waxa weeye cadowgii gaalada ayaa waxay haystaan dad muslimiin ah oo ay qafaasheen bay haystaan dadkii waxay yidhahdeen markaysagaa hub haddaana siisaan hub baanu idinkaga furanayna hub baanu idinkaga furanayna o idinka siisanayna hubkaasaa la eegayaayo hubku hadduu sababayo intana hadda markaysa waxaan marka ay haystaan in la eg ama wax ka badan inay ku dilaan hadduu sababayo xaalkaa lagaga furan maayo laakiin haddii taasi aynay ka dhalanaynin waxa weeye waxaa la hormarinayaa in markaa waxa weeye la siiyo hubka oo markaa yacni muslimiinta laga soo furto sidaasaa la hormarinaya marka mafsadada iyo maslaxada lama mafsado iscaaridayna waa la odhan karaa oo inay gaaladii haysataa muslimiinta waa mafsado in waxa weeye hub la siiyo oo lagaga furtaana waa mafsado si kalena waa loo dhigi karaayo in muslimiinta lasoo furtaa waa maslaxo in waxa weeye markaysaga hub yaga la siiyo lagaga furtaana waa mafsado marka mafsadada iyo maslaxadii marka iscaaridayna maslaxada miisaanka badan baa la qaadanaya waxaa kaloo markaa noocaas oo kale noqotay yacni mafsadada iyo maslaxadii markay iscaarideen ee maslaxadii miisaanka badan tahay kadibka ama beentu ashyaada ay ku bannaan tahay iyadoo beentu ay xaaraan tahay ba haddana ashyaa ayaa lagu baneeyey ashyaada waxaa ka mida markaysagaa lagu baneeyey yacni markaa dagaalkii oo kale dagaalkii oo kale markaysaga waa lagu baneeyey ninku markaysa waxa markaa xaaskiisa sheekada uu ku sheekaynayo yacni markaysa waxa markaa been yacni hadduu markaa ugu yaro taraxo waqtiyada qaarkood oo uu ku dejinayo inay markaysa waxa tahay markaa mid bannaan wakadalik markaysa waxa markaa inay ku bannaan tahay islaax daati lbayt in marka waxa weeye dad ishaya in lagu islaaxiyo taa lafteedana markaysa waa ku bannaan saddexdaas suura axaadiistaa sheegtay culammadu waxay kaloo yidhaahdeen waxay ku bannaan tahay beentaa in la sheegaa waxay kaloo ku bannaan tahay mubaalagada waxa la yaha waa ku bannaan tahay mubaalagada waxaase ciidday ka badan yihin waa iska mubaalago ciidda inay ka badnayn waa la garanaya marka kadib waa noqonaya laakiin waa iska markaa masmuux ahlucilmigu markaa saasay u sheegeen mubaalagada hebel waa baxri baa la leeyahay maa qaala laa ilaa fii tashahudihi lowla tashahuduhu lakaana laa'uhu nacami ba u yidhi faladaq marka xuseyn ibnu caliya ammaanayey waxa uu yihi markaisagaa yani xuseyn intuu deeqsinimo ka qabo weligiiba laa ma odrhanin marka uu ashhaadanayo ashhadu an laa ilaaha ila allahu halkaasuu laa yidhi haddii taasi shahaadateynku aanu jiri lahayna la-diisu waxaaba iska noqon lahayd buu yihi nacan ba iska noqon lahayd marka mid kale waxa uu yidhi yani marka waxa weeye gacmihiisuu sidaa u fidiyo deeq buu ugu fidiyey yani marka law sanaha liqabdin lam tutichu anaamiluhu yani hadduuba is yidhahdo faraha soo laab faruhu iyagaaba ka yeelan way fidnaanta ay iska fidsan yihiin ayay barteen sidaas aawadeed markaysaga iyagaaban ka yeelan inay soo laabtaan oo markaysa waxaad markaa yani sidaa isugu soo noqdaan marka waxay mubaalagaadkana waa ku bannaan tahay waxay kaloo ku bannaan tahay yani waxa weeye wayba dhici kartaa markaysaga suurka qaarkana waa waajibtaabe haddii waxa weeye qof muslima ayaa waxaa doonaya markaysagaa ruux daalim ah waxaanu doonaya ama inuu dilo ama inuu xoolihiisa ka qaado dulmi kaga qaado aanu doonaya wuu ku weydiiyo hebel ma aragtay buuri waajib waxa kugu ah inaad tidhaahdo markaysagaa ma arag oo aad markaysa waxa marka aanad u sheegin ninkaas adigu marka waxa weye ama ka tawriyayso ama sariixba u been sheego inaanad u sheegin baa waajibka xataa tawriyadii hadduu soo dhaafo oo markaysagaa kugu ixraajiyo yacni su-aal sariixa ah waajib waxa kugu ah beenta inaad sheegto beenta inaad sheegtaa waajib kugu ah oo inaad u sheegto daalimkaa kuma banaana daalimkaa inaad u sheegto tirahdo halkaasuu joogaa yani markaa kuma banaana ama xoolihiisi aad u sheegto tirahdo hebel xoolaa ugu jira inaad u sheegtaa kuma banaana oo min baabi maa laa yatimu lwaajibu illa bihi fahuwa waajib yani noocaas oo kale wey ahlucilmiguna markaysaga waa sheegay bal waxaa la yidhi bal hadduu ku dhaariyo ka war oo haddii markaysa waxaan markaa xoolihii baad markaysa waxaan markaa xoolihiisii baad si u badbaadi ruuxii markaa yacni yacni oo dabad markaasu aad tidhi war xoolaha ma laha ninkani markaasuu yihi ku dhaaro inaanu lahayn isaga markaa uu aaba yeeli maayo waa ka qaaday waar ma laha xoolaha halkii buu yidhi ku dhaaro walle ii mar buu yihi markaysaga inaanu lahayn waa bixinaya yacni khazali wuxuu odhanayaa waajib waxa kugu ah inaad wallaha marto laakiin tawriyaad niyeynaysaayo yacni marka waxa weeye isaga markaa yacni sidaad ugu dhaaranayso tawriyo waa inaad niyeysataa tawriyo waa inaad niyeysataa yani sarixata hadday kaaga dhacdo waa inaad ka kafaara gudaa yani saasuu markaa sheegaya ibnu xajar alhaytamina waxaa ku soo rarayaa yani markaa kitaabkiisa azawaajir ayuu kusoo raraya can ikhtilaafi alkabaa'ir ayuu kusoo raraya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub